bsm illaahi اraxmaan اraxiim alxamdu lilah wsalaatu wasalaamu cla ashraf اlanbiyaai wاlmursaliin sayidina muxamedi wcla aalihi wasaxbihi ajmaciin waa dersigeennii laba boqol iyo labayo tobnaad ee kitaabka alraxiiq almakhtuum dersigani wuxuu ku saabsan yahay waxa uu u bixiyey sheekhu najaaxu dacwa dacwada islaamka guushii ay gaadhay iyo inay guuleysatay iyo saameynta wa atharuhaa maadaama la soo gaadhay gebagabadii nolosha nabiga sala allahu calayhi wasalam oo xajat ulwadaac ayaa ku xigi doonta kadibna wuu rasuulku uu xanuunsan doonaa xanuunkaasna waxa weeyaan waa ku u geeriyooday marka muddadii saddex iyo labaatanka sano ahayd halgankii aan kala go-a lahayn ee rasuulku sala allahu calayhi wasalama uu usoo galay dacwadan islaamka ee loo soo isaga allah subxaana wa tacaala uu kusoo aaminay inuu dadka gaadhsiiyo iyo wuxuu dadaal ka soo maray iyo wixii dhib ku soo gaadhay iyo markii dambe guuluhu uu xaqiijiyey ayuu rabaa inuu faallo ka saara imaamku mu-alifkaan u jeedaa marka wuxuu soo qaatay sheekha la yidhaahdo sayid qudbi sheekh la yidhaahdo oo kitaab aada u qiimo badan oo qur-aanka tafsiirkiisa oo dilaalu qur'aan la yidhahdo fi dilaal qur'aan ayuu qoray fi dilaal qur'aan waxa weeyaan waa tafsiir nooc gaara ah qur-aanka ilaahay subxaana wa tacaala aad baa loo yacni waqti walba xilli kasta oo la joogo tafsiir waa la qoraa marka tafsiirka xooggiisa waxaa la saaraa oo ugu muhiimsan oo iyaduna run ahaantii qiimaha ugu weyn leh mufradaadka qur-aanka lafdi alfaadda ku soo arooray ee carabiga ah micnahooda in laysu sheego maxaa jira ruux walba iskama fahmi karayo xoogga halkaasay waxay saaraan saari jireen weligoodba culimmada tafsiirka wax ka qorta taa marka waa la isku wada raacsan yahay oo sida badan mufasiriintii hore kasoo bilow ilaa sheekhulmufasiriin ninka la yidhaahda ee tabari ilaa maalinkan maanta ah intii tafsiir qortay tafasiirta waaweyn ee macaanka ee la yaqaanada way badan yihiin tabarigaasaa ka mida qurdubi baa ka mida baydaawi baa ka mida zamaqshari kitaabkiisaa ka mida aada bay u tiro badan yihiin almuxiid baa ka mida marka gadaalna waxaa weeyaan ibnu kathiir iyo maxaan ku dhaha jalaal siyuuti jalaal almaxalli fatxulqadiirka uu leeyahay shawkani casrigan cusub ee hadda aan ku jirnana aada baa loo qoray tafaasiirta waxaa ugu horeeyey ama ka mid a almanaar uu lahaa rashiid rida saabuni waxaa weeye safatu tafaasiir buu leeyahay u ururiyey sheekhan la yidhaahdo zuxayli kitaab aada u weyn buu leeyahay oo la yidhaahdo maxaa la dhihi jiray awdax tafaasiir iyo waxsaasa sheekh kale oo caan ah adwaa lqur'aan buu leeyahay oo shinqiiti la yidhaahdo wax la soo koobi karaya maaha yani wax lasoo koobi karay waqti walba waa la qoraa kullun yudli bidalwihi laakiin sayid qudbi intaa oo dhan wuu ka duwan yahay intaa oo dhan waddo ayna marin ayuu maray wuxuu isku dayey alfaada xoog ma saarin alfaadda micnaynteeda culimmada kale waa idinka kala dhaafay waxyaalahay xoogga saarana kale waxaa ka mid a icraabta in la icraabo kutubo badani icraabta ay xoogga saaraan ama culimo badan kuwana waxay xoogga saaraan masalan kuwa fuqahadiihi ee xagga fiqiga qolo walba yani meesha ay markaa takhasuskeeda u yahay sayid qudbi waxa weeyaan suuradda yuu saa u fiirinayaa suuraddu waxay ka hadlayso macno guud oo ijmaali ah oo la yidhaahdo jawil jawi suura jawiga kusoo degtay suuradda ayuu qori aayaadka siday isu raacsan yihiinna kolba maqtac buu soo qaadanaya maqtacaasu marka si wada jir ah ayuu u fasirayaa intaasoo dhan dhib male laakiin waxyaaluhu uu sayd qudbi la dheeraadka yahay waxaa ka mid ah markaa uu fasirayo luqada uu adeegsanayo ee carabiga ah heerka ay taagan tahay yaa wuxuu yahay heerkii ugu sarreysay oo abid cid saa wax u qortay aysan jirin u malayn maayo in uu jiro mufasir weligeed maaragtay mustawe luqadeed mustawe heer luqadeed oo saa u sarreeya oo sugaan ah saa u adeegsaday marna inuu jiro u malayn maayo marka sheekhani markii uu damcay najaaxu dacwa inuu ka sheekeeyo wuxuu soo qaatay sayd qudbi maaragtay qoraal ku soo arooray tafsiirkiisa fii dilaal qur-aan qeyb ka mid ah iyo muqadimo uu u sameeyey kitaab aada u qiimo badana uu qoray sheekh hindi ahoo allah u naxariistee abulxasan nadowi la dhihi jiray oo magaciisa kitaabka la yidhahda maada khasira alcaalamu biinxitaati almuslimiina dunidu maxay khasaartay dib u dhaca muslimiinta khasaaruhu uu keenay muxuu yahay kitaab la yidhaahdo oo qiimo badan uu qoray yuu muqadimo u sameeyey marka taa ayuu soo qaatay marka arrintaas ayaan ka hadlaynaa intaynaan taa ka hadlin darsigan darsigan hadda aan bilaabayna kii ka horreeyey faraskii uu ku faanayay ninkii ahaa caamir ibnu tufayl ninkii mujrimka ah ee malcuunka ahaa yaa faraska midabkiisa shahbaa shaqraa ayuu yidhi iyo ashqar marka waxaan yidhi midab caddaan iyo isku iyo iyo booro u dhexeeya ma aha taas waxaa weeyaan waa midab caddaan may casaan iyo boore isku jira waaye marka wuxuu noqonayo hadda ma garan karayno af carabiga ashqar baa lagu yidhaah af soomaaliga waxaa lagu yidhaahdo hadda oo midabadu aada inooguma badna midabadeena innaga caddaan iyo casaan iyo madow iyo huruud iyo boore inahaasaynu unaqaana laakiin midabada dadadka kale inaga badiya marka ashqarku waxa weeye waa midab casaan iyo boore isku jira waaye asfar ama huruudba haddaa rabtaba dhe asfarka huruud baan idhahnaa huruud iyo casaan isku jira dhexdood waaye taas saasaan u saxanay luqada saaha loo ogaado darsigan hadda kan maahana kii kasii horreeyeyna marka rasuulku sala allahu calayhi wasalam nimankii nasaara najraan uu yidhi aynu mubaahalo samayno aynu isu soo baxno oo nin walba caruurtiisa iyo iyo iyo ubadkiisa iyo haweenkiisa hala soo baxo waxaa ku soo arooray wa kaana fii khamiilin lahu rasuulku wuxuu watay khamiilin lahu marka go' baan ku fasirnay go' maahana waa qatiifad qatiifad oo haddii malaha loo baahda in la fadhiisto iyo lagu fadhiisanayay qatiifad waaye khamiilin lahu qatiifad waaye intaasoo sixsixid yar ah haddii aan intaa uga baxno najaaxu dacwati wa athariha ayaan ka hadlaynaa erayadii sayid qudbi baa meesha la gelayaa oo mustawahooda luqo uu aada iyo aada u sarreeyo wa qabla an nataqadama waa laba sadar ama saddex sadar oo sheekha kitaabkan qoraynay uu leeyahay wuxuu yidhi wa qabla an nataqadama intaynaan horu qaadin khadwatan tallaabo ukhraa oo kale intaynaan u qaadin oo ku saabsan ilaa mutaalacati awaakhiri ayaa ayaami xayaati rasuuli sala allahu calayhi wasalam rasuulka sala allahu calayhi wasalam noloshiisa nolosha maalmihii ugu dambeeyey noloshay rasuulka maalmihii ugu dambeeyey intii aynaan mutaalacadooda iyo aqrintooda iyo ogaanshahooda xaggeeda intaynaan tallaabo kale u qaadin yombaqii lana waxaa inagu habboon an nulqii nadra in aan eegmo aan ku samayno ijmaaliyatan oo guud fiiro guud inaan ku samayno cala alcamali shaqadii aljalali ee weynanka badnayd jagadi we camalkii iyo shaqadii weynanka badnayd alladii shaqadaas huwa isaguba faldatu xayaatihi na- rasuulka sala allahu calayhi wasalam noloshiisa noloshaas rasuulka sala allahu calayhi wasalam ahayd xasiiladeedii wixii ka dhashay noloshiisa wuxuu ku bixiyey shaqadii uu noloshiisa ku bixiyey waladii arrintaasoo imtaaza bihi uu rasuulku kaga socnaaday can saa'ir alambiyaai nabiyadi nabiyadii kale iyo walmursaliina mursaliintii kale xataa intii tawaja allaahu alla subxaanahu wa tacaala uu uga geliyey rasuulka haamatahu madaxiisa oo taaj looga dhigay bisiyaadati alawaliina waalaakhiriin intii horreeyey oo ilaahay maalintuu adduunyada abuuray laga soo bilaabo ilaa maan- maalintay adduunyadu dhammaanaysa inta ah intii dad ku noolayd inuu intaas sayid u yahay sayid inuu u yahay taajkeedii ilaa uu ilaahay madaxa uga geliyo hawsha uu qabtay maxay tahay marka hawshii waxaa wuxuu sha- wuxuu soo qaatay sayid sayid qudbi oo fasiraya aayadihii ku soo degay nabiga aayadihii ugu horreeyey kuwa ka mid a oo yaa ayuha almuzamilu qum illeyla ilaa qaliila iyo yaa ayuha almudathiru qum fa andir marka uu fasirayay sayid qudbi ayuu soo qaatay siduu u fasiray sayid qudbina waa tan dhegeyso innahu nabiga sala allahu calayhi wasalama qiila lahu waxaa lagu yidhi yaa ayuha almuzamilu kan isdadayow qum kac ilaa qaliilan qumi leyla habeenkii soo jeed oo waxaad ku see waxaad ku soo jeedaa salaad qur-aan aqri dikriga ilaahay ku soo jeed ilaa qaliilan wax yar maahane iyo yaa ayuhal mudathiru qum kac fa andir dig al aayaati aayadahaas ayaa ku soo degay marka aaduhu waa aayadihii qur-aankeen wada naqiinay tafsiirka uu fasiray seed qudbi waa kan marka markay aadaha isku soo degeen wuxuu yidhi faqaama rasuulku uu kacay uu istaagay wadalla wuxuu ahaa qaa'iman mid taagan akthara wax ka badan min cishriina caaman labaatan sano yacni saddex iyo labaatan sano ayuu taagnaa buu yidhi rasuulku sala allahu calayhi wasalam maaha micnaheedu inuusan fadhiisanaynin taagnidan hadda ti taagnidii iyo fadhigii lagama wado waa hawsha howl joogto ah ayuu hay weeye hawsha oo ah dacwadaas loo soo dhiibay inuu dadka gaadhsiiyo yaxmilu isagoo xambaarsan ama sida yuu taagnaa calaa caatiqihi degtiisa ku sida cib alamaanati alkubraa ammaanadii weyneyd ee alla uu u dhiibay culayskeeda ammaanadaasoo fii haadihi alardi dhulkan kada ahaatay dhulkan ay ahayd ammaanada loo soo dejiyey waa tii ay qaadi waayeen buurihii iyo cid walba ay ka cabsatay inaa caradna alamaanata cala asamaawaati waalardi waaljibaali cir iyo dhul iyo buuraba ay ka cabsadeen tii ayuu rasuulku sidaa cib albashariyati bashariyada iyo bani aadamku culayskeedii oo dhan buu sidaa kullihaa dhammaanteed wa cib alcaqiidati caqiidada culayskeedii kullihaa dhammaanteed caqiidada ugu dhibka badan maxaa jira waa waxaan la arkaynin oo dadka qofka qalbigiisa ku jira oon cidina ogeyn waa wax ay tahay waxaadan arkin inaad rumaysato waxaadan arkin adiga ama xawaastaada arag keliyata maaha xawaastaada iyo dareemadaada waxaynan waxaynan waxaynan gaadhi karaynin oo ah masalan allah subxaana wa tacaala iyo sifaadkiisa iyo magacyadiisa iyo jiritaankiisa iyo waxaas adiga dareenkaagu ma gaadhi karayo wixii laguu sheegay inbaad qaadanaysa waa inaad rumaysato marka waxaadan marka dareenkaagu uusan gaadhayn ood rumaysato wax sahlan maaha aakhiro sida oo kale iyo qiyaamada waxaynu aragnay ama aynu fahmi karayna ma ah waa inaynu sida ay laynoogu sheegay aynu u qaadanno un marka haybkaas haybiyaadkaas oo caqiide la yidhaahdo caqiidana waxaa loogu bix waxaa loogu bixiyey oo caqiide magaca loogu bixiyey ereygaas caqiidada kuma soo aroorin qur-aanka iimaan baa le yaa la yidhaahdaaye caqiida waxay ka mid timid wax la guntay xadhig la guntay oon la furi karaynin macnaa micnihii waxyaabaha arkaanuliimaanka ka mid yihiin ee qeybiyaadka oo inaad rumaysato allah subxaana wa tacaala aad ku rumaysato jiritaankiisa sifaatihi asmaa'ihi aad ku rumaysato inaad rumaysato nabiga nabiga marka waa qof qof ahaan waa wax ruux la arki karayo dadkii waqtigiisii noolaa laakiin waxaad rumaysanaysaa waxa weeye in loo soo waxyooday oo uu rasuul ahaa oo xagga rabbi laga soo diray isaga iyo rususha kale oo idil baad rumaynaysaa waxaad qur-aankii la soo dejiyey ee kutubtii inay yihiin ilaahay xaggiisa in laga soo dejiyey baad rumaynaysaa oo arrin qeyb ayana qiyaamadii iyo qeybaheedii iyo xaaladaheedii kala dunaa baad rumaynaysaa malaa'igta ayaad rumaynaysaa oo makhluuqaad aynu aragnay aysan ahayn sheegitaanka iyo wixii laynoo sheegay ayaan ku rumaynaynaa waxaasna haddii dunida oo dhan isu timaado lagaama bedeli karayo saasay waxay ku noqotay wax guntan oo kale saasay caqiido ku noqotay wacib alkifaaxi iyo halganka culayskiisii iyo waljihaadi iyo jihaadka fii mayaadiina meelo shataa oo kala duwan laga kifaaxayo ama laga halgamayo lagana jihaadayo oo ma aho keliyati jihaadku midkan lagu dhimanaya xabadda waa mid ka mid a laakiin waladiina jaahaduu fiina lanahdiyahum subulana jihaadu dacwa ayaa jira oo dadka dacwada la gaadhsiiyo xamala weli sayd qudbi baa wata xamala wuu qaaday rasuulku degtiisa ayuu ku qaaday cib alkifaaxi halganka culayskiisa iyo waljihaadi jihaadka culayskiisa oo ku saabsan xagee ku saabsan fii mayaadiini damiiri albashari boosaska ama goobaha damiirka bani aadamka damiirka bani aadamka kelimadan damiir la yidhaahdo soomaalidu damiir baan iskan idhaahnaa waa la yani tafsiir kale waa loo waayey waxaa laga wadaa oo keli eeta waxyaabaha dareenka uu qofku dareemayo ee qalbiga qalbiga waxa laga dareemayo waa laga yaa laga wadaa yani acmaalu lquluub weeye quluubta acmaasheedii damiir markaad maqasho waa acmaalu lqalbi qalbiga shaqooyinkiisa weeye shaqada qalbiga waxaa ugu horeeya maxay tahay aliimaanu qalbigan waxaa laga rabaa iyo maanka maskaxda inaad wax rumaysato waxaad rumaysanayso wixii lagu sheegay masalan waxyigu wuxuu kuu sheegay oo arkaanuliimaanku uu ka mid yahay iimaankii inaad rumaysato iyo waxyaabaha kale ee acmaalulquluub la yidhaahdo oo ikhlaasuu ka mid yahay naxariistu ay ka mid tahay inaad dadka iyo cid walbaba aad u naxariisato inaad u cadaalad fasho waxaasoo idil damiirka taasaa marka laga wadaa cib alkifaaxi halganka culayskiisa iyo waljihaadi oo fii ku saabsan fii mayaadiini damiiri albashari damiirka ama qalbiga bani aadamka goobihiisa kala duwan damiirkii alghaariqi ee maanta ku qarqoomay ama ku maansheeyey qarqoonka waxa la yidhaha markay biyuhu ku qarqi markay biyuhu ku liqaan eed neefsan weyday oo dhimato marka alkhaariqi ee ku maanshoobay ay liqeen fii awhaami aljaahiliyati islaam la-aanta ismoodsiiskeeda wahmi waxaa la yidhaahdaa waxaan dhab ahayn ood ismoodsiisay waxay kula tahay khuraafo aada rumaysatay weye khuraafo waxaan jirin oo been ah ood rumaysatay weye fii awhaami aljaahiliyati islaam la-aanta ismoodsiiskeeda iyo wa tasawuraatihaa iyo way ila tahaydeeda saasay ila tahay deeda saasay ila tahay deeda marka hadda masalan waqtiguu rasuulku joogayna waxyaabaha ismoodsiiska ah iyo way ila tahayda dadku ay wadeen wathaniyadiiba ahayd oo ah dhahaysa ee sanamyadantadu waxa weeye ama waa dad saalixiin ah oo ilaahay isku wanaagsan yihiin ama waa malaa'ig marka iyaga yaan raalli ka dhigaynaa iyaguna goordhow ilaahay iyaga inooga ergeynaya waxaas oo been oo ismoodsiis ah iyo way ila tahay ayaa waagaa la waday maanta haddii loo yimaado masalan dadka masiixiyiinta ah ismoodsiis waaweyn ayaa ay ku jiraan maanta waxay isu arkaan ruux masiixi haddaad la sheekaysato in uu markasta jannada galaya saasay rumaysay in dembi kastoo ay galaan maxaa jira waxay leeyihiin nabi ciise ayaa noo shafeeco qaadaya taasay dhahay nabi ciise ayaa noo ta- ayaa noo shafeeco qaadaya marka eh, qofku markuu dhinto qabrigiisa waxaa la sudhayaa eh, sawir macdan iyo wax wax dhoobe iyo ka samaysan oo sawirkan hadda beenbeenta ah ay dhaheen waa nabi ciise ay ka dhigeen ay dhaheen waa nabi ciise ninkaa garhka leh ee caatada ah yaa yaa dul saaraya Ru- qabri walba kaasaa la dul saari bas waxaa laleeyahay isagaa shafeecaya nin aan saaxib nin aanu isnaqaano oo dhakhtaraan weydiiyey oo walaalkii baa dhintay wuxuu yidhi hadda een, fii yamiini rabbi alla midigtiisa ayuu fadhiyaa buu yidhi maanta hebel marka waxaan ku idhi arrintaas lama hubo xisaabtan baa ka dambeeya annaga saasaan rumaysanahay buu yidhi marka ee, ismoodsiidkaas marka saasaa lagu wada jiraa ismoodsiidkaas saa lagu jiraa iyo way ila tahay saasay nala tahay wadaadadooda ayaa waxa u sheegay kuwo kale buuda nin la yidhaha bay sitaan buudahaasaa la ag taagan yahay isagaa raalli laga dhigi marka waa waa- jaahiliyadaas awhaamteeda ismoodsiidkeesaas yu damiiri albashari iyo qalbiga bani aadamku halkaas ayaa qarqiyey uu ku maanshaysan yahay almuthqali damiirkaasoo almuthqali la culaysiiyey biathqaali alardi dhulka culaysyadeedii iyo wa jawaadibaha iyo waxyaabaha wax soo jiita kuwanina waxa weeyaan waa shahawaadka iyo waxay naftu jeclaayeen waxay naftu jeceshahay baa laga wadaa waxay naftu jeceshahay oo adduunye iyo raaxe iyo zine iyo wax saasa almukabbali qalbigii bani aadamka waa sid qudbi hadde weeyaan erayadan wada isku wada micnaha ee mutaraadifaadka ah ee mustawaheedu aada u sarreeya oo la imanaya weeye marka erayo badan oo isku wada micno ah weeye almuthqali ee la culaysiiyey biathqaali alardi dhulka culeysyadiisa lagu cusleeyey iyo wa jawaadibiha waxyaabaha dhulka kuu jiidaya xagga dhulka kuu jiidaya ee xagga adduunyada waa adduunye jacayl iyo raaxa jacayl weeye damiirkii almukabbali ee la garbaduubay weeye oo biawhaaqi shahawaati shahwada nafta ay jeceshahay oo raaxada cuntada xolaha xaaraanta ah naagaha waxaas ee shahawaad baa kuwaa la yidhaahda shahawaadkaas xadhkaheedi xadhkaha wax lagu xidhxidho awhaaqda waxaa la yidhaahda waa jamcu wahaq wahaqana waxaa la yidhaahdaa waa xadhig xadhigga lagu xidho xoolaha lagu soo xidho ee qoorta looga xidho marka keenaan dhihi karnaa keenaa la yidhaha ka lagu keeno inkasta oo geela un la keeneeyo lo-diyo la keenaynin laakiin waa xadhigga xoolaha qoorta looga soo xidho almukabbali damiirka bani aadamkii almukabbali la garbaduubay biawhaaqi shahawaati waxyaabaha shahawaadka ay naftu jeceshahay xadhkaheedii ama keenadeedii lagu keeneeyey iyo wa aqlaaliha iyo shahawaadka aqlaasheedii aqlaasheedii ama katiinadaheedii qilliga waxaa la yidhaahdaa katiinadda katiinad gacmaha iyo qoorta isu kaa xidhaysaa la yidhaha katiinad qoorta labadaada gacmood iyo qoorta ayaa isku xidhaysa marka in qalbiga bani aadamka waxaa laga xoreeyo ama ha ahaato laba qayboodba yacni qalbiga bani aadamku uu ku shaqo leeyahay meel waa caqliga maskaxda bani aadamka howlahay qabato waxaa ka mid a meel waa caqli oo waxa san iyo wax xun in lagu kala garto ah marka caqligii bani aadamka waxaa galay waxyaabo yacni wahmi ah wax beenbeen ah ayuu iyo caqligii u qaatay oo nabi ciise aa ii bal- yaa- yaa ii shafeeco qaadi iyo sanamyadani waa malaa'igtii iyo awliye ilaahay weeyaan oo maaragtay iyagaa ilaahay iga shafeeco qaadi iyo waa caqligii oo wahmi iyo tasawuraad iyo way ila tahay beeni uu galay waa dhinac dhinacna waa caatifadii bani aadamka dareenkiisii waa caatifadii oo waxa weeye shahawaad baa jiitay oo la tegey waxay naftu jeceshahay xoolo ma- cid- xoolo unbaa la raadiya hadda wax kaloo la raadiya male dunida xoolo iyo xukun iyo dow- dowladnimo iyo marka ninkii khamre iyo naagi iyo ku darsanaya waxaas wey shahawaadka marka damiirkiiba intaasaa damiirkii bani aadamkii qalbigiisii labadaasaa buuxiyey meeshii caqligana waxaa buurtay oo indhaha ka riday waxyaabahaas awhaamta ahee maaragtay ismoodsiiska ah iyo tasawuraadkaas qaladka ah qeybtii kalena ee ee shucuurkii iyo dareenkiina iyo caatifadiina waxaa qaadatay shahwaadkiias ayaa indhe yaa indha tiray marka meeshuu rasuulku dagaalka ka galay ama meeshuu islaamku halganka ka galaya ugu weyni waa in horta qalbiga iyo maanka iyo dareenka qofka in la xoreeyo oo intaa lagu xoreeya awhaamta beenbeenta ah iyo khuraafaadkana laga xoreeyo caqliga caatifadana laga xoreeyo waxyaabaha maaragtay shahawaadkaas iyo xataa idaa khalusa markuu xoroobo haada damiiru damiirkan iyo qalbigani markii uu xoroobay fii bacdi saxaabatihi asxaabtiisa rasuulka sala allahu caleyhi wasalam asxaabtiisa asxaabtiisa qaar ka mid a damiirkoodii qalbigoodii markuu xoroobay mimaa wixii markuu ka xoroobay yuhqiluhu culaysinayay oo min rukaami aljaahiliyati islaamnimo la-aanta burburkeedii ah culayskeedii rukaamka waxa la yidhaha waxa iskorfuula iskorfuula waxa istuulay oo min rukaami aljaahiliyati islaamnimo la-aanta iyo jaahiliyadii waa islaamnimo la-aanta eh waxyaabaheedii ururay waxyaabaheedii rukaamka waxyaabihii ururay ee la dhiteeyey ama la dhiteeyena waad dhihi kartaa la dhitaysigii jaahiliyada iyo walxaayaati alardiyati iyo nolosha dhulka un loogu talagalay un cir loogu talagelin iyo aakhiro dhul yani nolosha loogu talagalay un dhulka keliyata in la joogo adduunyadan keliyata in la joogo bes oon aakhira xusuusanin saasuu ka wadaa intaa markuu rasuulku ku guulaystay yuu bada-a wuxuu bilaabay macrakatan halgan iyo dagaal kale ukhraa oo kale fii mayaadiina ukhraa goobo kale laga dagaalamayo bal wuxuu galay macaarika dagaalamo talaaxiqatan oo oo isdabajoog ahon kala go' lahayn yaa wuxuu la galay maca acdaa'i dacwat illaahi dacwada ilaahay cadowgeeda nimanka colka la ah kuwaasoo almuta'allibiina calayha ku goobtay kusoo wada goobtay oo meel walba isaga yimid muta'allib waxaa la yidhaha dadka marka ruux lagu wada goobto inta cadow intaasoo cadow markay hal qof isugu yimaadiin yaa goobashaa la yidhaha waa lagu goobtay hebel ama waa lagu guusay almuta'allibiina ee kusoo goobtay calayha dacwada islaamka kusoo wada goobtay iyo wa calal mu'miniina mu'miniintana kusoo goobtay kuwii rumeeyey biha dacwadan kuwii rumeeyena kusoo goobtay mu'miniintii alxariis maya waxaad tidhaahdaa acdaadii marka acdaadii alxariisiina ee ku dadaalayay calaa qatli haadihi alkarsa tallaalkan inay dilaan calaa qatli inay dilaan haadihi alkarsati tallaalkan inay dilaan dagaal tallaalkan dheh calaa qatli haadihi alkarsati tallaalkan kada inay dilaan tallaalkii alzakiyati ee daahirka ahayd fii manbatihaa markan hadda ay soo dhalanayso meeshan ay ka soo intaynan faafinayn soo weynaanin oo ina gaamirin oo geed weyn aysan noqonin ama ayna meelo kala gaadhin manbatiha meesha ay ka soo baxaysa inay ku dilaan kuwii ku dadaalayay qabla an tanmuu intaysan korin oo wa tamudda juduurahaa jiriddeeda tamudda juduurahaa jiriddeeda aynan ku aroorinin fi turbati ciidda aynan ku aroorinayn hoos ayna u gelin waxaan o dhan waa isticaaro waad garanaysa dacwada faafitaankeeda iyo adkaanteeda iyo koboceeda iyo gaamurideeda ayaa waxaa lagu shabahayaa geed marka intuu geedku curdanka yahay yaa waxay rabaan inay inay inay dilaan wa tamudda intaynan ku aroorin oo ayna ku fidin juduuraha jiridaheedii fi turbati ciidda waa hoos inay aaddo kow wa furuucaha laamaheedana fil fadaa'i hawada aysan ku faafinin oo watudallila aynan hoosayninoo hooskeeda uusan gaadhin masaaxaatin ukhraa meelo kale uusan hoskeedu gaadhin kuwaana dagaal buu la galay marka cadowgii rabay inay dacwada islaamka tallaalkeedaba inay gooyaan na dagaal buu la galay dagaalkan waxaa ka horeeyay kii uu la galay xagga qalbiga iyo damiirka in la xoreeyo qofka bani aadamkaa in laga xoreeyo xagga caqliga iyo damiirka in laga xoreeyo waxyaabaha khuraafaadka ah iyo shacwadada iyo ismoodsiiska iyo waxaas iyo shirkiyaadka iyo wixii laga laga laga xoreeyay walam yakad ma sigin rasuulku sala allahu calayhi wasalama yafraqu inuu dhammeeyo amuu kasoo faraxasho amuu kasoo gacan bannaanaado min macaariki aljasiirati alcarabiya jasiirad ekeyda carabta dagaaladii uu uu ka dhex waday maba isagoon ka faraxalaninbaa xataa intii kaanad ay ahaatay alruumu ruumna haddana dowladdii weyneyneed roorama reer rooma tacuddu inay diyaariso lihaadihi lummati ummaddan islaamka aljadiidati ee cusub inay isu diyaariso oo watatahaya-u ay isu diyaariso lilbatshi bihaa inay gacan bir a ku qabato dowladdan islaamka calaa takhum calaa takhuumihaa xuduudeedii alshamaaliyati ee waqooyi marka waxa weeye waa talkhiis cad waaye wax alla wixii dhacay oo idil maxaa jira nabiga caleyhi salaatu wasalaam wuxuu meesha ka bilaabay dacwada wuxuu ka bilaabay caqiidada in dadka laga xoreeyo iyo iimaanka iimaankana in lagu beero caqiidadooda la sugo oo maskaxda qalbigooda la geliyo iyo maankooda iyo maskaxdooda la geliyo tasawuraadka uu ka kooban yahay maarata caqiidada islaamka iyo iimaanku ay ka kooban yihiin oo arkaanul iimaankuna uu salka yahay inta kalena ay furuucdii tahay isla markaa laga saaro qalbigii qofka bani aadamka waxaylihii hadda ka hor ku jiray ee ee khuraafaadka ahaa uu ka mid yahay ma maaragtay shirkigu uu ka mid yahay iyo waxyaabaha la midka ahee ee ee shirkigu uu kusoo gabanayo ee ka mid a qolyahana inoo shafeecaya malaaig malaa'igta inoo shafeeci ama waxaa inoo shafeecaya saalixiinta inoo shafeecaya oo sanamkani wuxuu ka taagan yahay waddan wa suwaacan wa yaquutha waxay waxay ka joogeen dad saalixiin ay ka taagnaayeen marka sanamyadanaynu caabudaynaa kuwanaynu raalli ka dhigaynaa iyagaa ilaahay inooga ergeynaya khuraafaadkaas keenay markii dambe in maaragtay shirki la galo waxa inuu ka xoreeyo kadibna cadowgii islaamka uu la dagaalamo cadowgii islaamka ee jasiira carabiya oy quraysho hogaaminaysay iyo remigii iyo yuhuuddii markuu ka adkaadayna rooma dowladdii weyneyd ee reer rooma ayaa maaragtay usoo mindiya tumatay intaas ayuu rabaa inuu sheego wa sala allahu wasalam calaa sayidina muxamedin wacala alihi wasaxbi wasalam